bismillaahi raxmaani duhur wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan qodobada warka ugu doorkaroon ee dalsan duhurnimadan idiin haysan waxaa kamid a
faahfaahino dheeraad ah oo kasoo baxaya dilal qorshaysan oo magaalada muqdisho xaafado ka tirsan ka dhacay maanta
ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ah oo kala dhex galay laba maleeshiyo beeleed oo ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe
ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waa odayaal dhaqan iyo waxgarad kala dhex galay maleeshiyaad ku dagaalamay degmada cadale
dowladda federaalk oo digniin kasoo saartay qaraxyo la sheegay in lala damacsan yahay waa magaalooyin ka tirsan gobolka hiiraan
taliskii ciidamada africom oo faahfaahino ka bixiyey duqeymo diyaaradeed oo lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab
dowladda federaalk oo ka hadashay imaam masaajid ku yaala magaalada muqdisho oo kooxo hubaysan ku dileen degmada dharkeenley
qoysas sheegay in si qasab ah looga raray magaalada laascanood oo dhibaatooyin ku wajahaya xerooyin ku yaala magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari
akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda ruushka oo cunqabateyn kusoo rogtay muwaadiniin maraykan ah oo ay ku jiraan xubno ka dhashay madaxweyne biden
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duurnimo idaacadda dalsan waxaa markaasi haatan u diyaargarowdaan wararkeenii oo dhammaystiran waa duurnimo sibdi a taarikhdu ay ku beegantahay labiiyo tobanka nofembar labada kun labaiyo labaatanka haatanna wararkeenii oo fidsan faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dilal qorshaysan oo ka dhacay xaafado ka tirsan magaalada muqdisho dowladda federaalk oo ka hadashay imaam masaajid ku yaala magaalada muqdisho ayaa kooxo hubaysan ku dileen degmada dharkeenley sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo wariyaheena xuseen washington waxaa saacadihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho gaar ahaan degmooyinka dharkeenley iyo daynile ka kala dhacay dilal qorshaysan oo loo geystay sarkaal ka tirsanaa ciidanka milatariga dowladda soomaaliya iyo imaamka masjidka dabaqeynka ee ku yaala degmada dharkeenley ee gobolka banaadir dilka koowaad ayaa waxaa loo geystay imaamka masjidka dabaqeynka oo ku yaala degmada dharkeenley ee gobolka banaadir waxaana imaamka masjidka iyo khadiibka oo isku ahaa lagu magacaabi jiray maxamed xirsi iyadoona kooxaha hubaysan ay kawaa anirahde sheekh cabdicasiis maxamed xirsi iyadoona kooxihii hubaysnaa ay dilkaas geystay goobta ka baxsadeen sheekh cabdicasiis oo ahaa imaamka masjidka dabaqeynka ayaa waxaa la sheegay in ay kooxaha hubaysan ay ku dileen agagarka masaajidka xilli uu kasoo baxay salaad uu halkaas kusoo dushiyey jamaacada masjidka waxaana intaa kadib la sheegay in kooxaha hubaysan ay dilka geysteen ay goobta ka baxsadeen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka degmada dharkeenle ayaa tegay halka uu dilku ka dhacay islamarkaana lagu qaarajiyey imaamkii masjidka dabaqeenka islamarkaana waxaa halkaasi ka qaadeen meydka iyadoona la sheegay in kooxihii hubaysna ay dil ka dambeeyeen goobta ay ka baxsadeen dhinaca kale waxaa saakay gudaha degmada andrahde daynir ee gobolka banaadir lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ciidanka milatariga dowladda soomaaliya kaasoo ay geysteen kooxaha hubaysan oo watay bastoolado waxaana ragga dilka geystay sidoo kale ay saarnayn mooto nooca labalwaaleeda ee fekonta loo yaqaana sarkaalka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdulaahi xuseen warsame waran iyadoona kooxihii dilka ka dambeeyey ay goobta ka baxsadeen kooxihii dil ka dambeeyey ayaa la sheegay inay wateen mooto fekon ama labalwaaley ah mana jirto cid loo soo qabtay la-adda dilkaas ka dhacay degmada daynile ee muqdisho dilka loo geystay cabdulaahi xuseen warsame waran ayaa kusoo aaday iyadoo xalay muqdisho ay kooxaha hubaysan ay ku direen imaamkii masjidka degmada dharkeenley ee dabaqeynka ee halkaas ku yaala magaalada muqdisho caasimada dalka ayaa waxaa hore ugu dhacay dirar qorshaysan oo loo geystay dad shacab ah mas-uuliyiin iyo asgar ciidan waxaana inta badan dirarkii ka dhacay caasimadda sheegtay mas-uuliyadooda dagaalamayaasha al-shabaab
odayaal dhaqan iyo waxgarad ayaa ku baxay maleeshiya beeleed ku dagaalamay deegaano ka tirsan degmada cadale wariyaheen maxamed iidla ayaa warkan eegaya odayaal dhaqan oo uu hogaaminayo imaamka guud ee beesha mudullood imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar ayaa ku baxay dagaal beeleedyo ka soconaya deegaano hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe kaas oo geystay khasaare kala duwan odayaasha iyo imaamka ayaa ujeedkooda uu yahay inay kala dhex galaan beelaha halkaasi ku dagaalamaya islamarkaana ay xal waara soo kala dhex dhigaan dhinacyada halkaasi isku haya qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee imaamka la socda ayaa ku baaqay in dagaalka la joojiyo islamarkaana muhiim ay tahay in miiska wadahadalka la isugu yimaado dadka ahalka aan nahay horta allaha ka cabsano itaqillaah walaalnimada waxaa layidhi ilow ceebta astur may ka yeerto ceeba kuma asturaa layidhi idinkoo walaalaa inaa isdeshiin waxaa ka soo baxaya wax faa'iide leh ka soo bixi maayaan sidaas darteed xabadda aad wadiin saacaddan la joogo anoo ku hadlaaya magacii abgaal waxaan idinka codsahaynaa inaad joojisiin wixii dhacay waa dhaceen saanaan hiira gadaal looma raaco walaalayaal wactisamuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu tafaraaruqana dadka mudulloodka kaleentooda amba abgaalka kaleentooda ee jooga muqdisho ha joojiyaano tafaraaruqa ha joojiyaano maanta aan joogno guriga imaan daahir imaan maxamuud imaan cumar annagoo ka kooban abgaal cusmaan dhaqankiisa iyo waxgaradkiisa waxaan baaq xoogle u diraynaa walaalahayn ee lama cabdalle iyo walaalaha soona cadaloo dhan dagaalka hadda ka socdo ilaahay amarkiis inay joojiyaan aan ka codsaynaa baaq aan u dirayno dhiig sokeeya meel lagu tegi maa sharafna male lamadiina qabiil ee maanta colaadda dhex taal waxaan baaq xoogle idinsoo diraynaa annagoo walaalihiin ah inaad dagaalka joojisiin waxaan baaq nabadeed u jeedahaynaa walaalahaya isdagaalay isdilay oo maaragtay shalay isdilay oo dhibku ka dhex dhacay oo dhimasho jirto oo dhaawac jiro aan baaq u jeedihaynaa annagoo ku hadlayna magaca abgaalismaan annagoo ku hadlayna magaca imaan daahir imaan maxamuud waxaan nahay guddi ka kooban abgaalismaan oo u hoggaamihayo imaan daahir imaan maxamuud imaan cumar waxaan u soconnaa aslaax baynannaas waxaan u soconnaa ilaahay dartiis waxaan u soconnaa walaalaha ayaa isdilay marka saas darteed walaalahaanya dhibtu kala gaartay oon ku wajahannahay oon u soconno waxaan ka codsahaynaa inay xabbadda la joojiyo wadahadal lagu dhammeeyo leeskaga yimaado ilaahay idankiis imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar ayaa sheegay isagoo arrimahan ka hadlayey in ujeedkooda uu yahay sidii loo qaboojin lahaa dagaalka halkaasi ka socda loona soo afjari lahaa dhinacyada dagaalamaya ayuu ugu baaqay in dagaalka ay joojiyaan inta dhimatana allahu naxariisto inta dhaawacna hallaha caafiyo dadka isdilaayo walaalaha ah oo isla dhasho isla deggan ayaan halkan baaq nabadeed uga jeedihaynaa in si degdega si degdega dagaalkaas loo joojiyo dagaalka wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho dadkiiyo walaalo ah dad islaamma ah ahala carradiyo ceelku ka dhexayso wax waliba ummad islaamka ka dhexeeya ka dhexayso oo isdilaaya lama fiirsan karo wiilasha la laayay oo lamada dhinaco dhintay in misaa hooyador la raadihaye in misaa la korihaaye iyo daqiiqadaha ay ku dhinteen wax isu dhigma ma ahan ilaahina abuuray aan ka cabsanno ilaahina abuuray aan ka cabsanno dagaalkaas waa adduunya aakhira la'aan wax faa'iidahu leeyahay ma jiraan dadka isdagaalayna waa ogyihiin inay addii ilaahaydma aakhirana ku wanaagsanayn adduunyana ku wanaagsanayn allihina abuuray aan ka cabsanno oo ilaahay ka cabsada oo waxgaradka lamada beelood ay ka dhasheen oo xamar jooga oo beledi baadiyo jooga oo dibaddiga gudaha jooga waa anay hadlaan waxa gacantahoor isgaaraysa waa barbaar waa yeelka dhaqaygaa oo dhaqa ka yaqaana oo nabadoonnadaa waa anay hadlaan oy soo kacaan meel kastay jeediyaan annagana haddii ilaahay idmo wakhtigaan aan hadlayna wixii ka dambeeya waxaan u jirnaa ceel cadale wixii carabkayna ilaahay haleeshiiyo iyo dadkii isdagaaloo dhan inaan dhahanno ilaahay ka cabsana dagaalkana joojiya aanu baxaynaa
tirsan dowladda federaalka ayaa kala dhexgalay maleeshiyaad ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada cadale kadib markii maalintii shalay maleeshiyaadka uu dhex maray dagaal islamarkaana halkaasi ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac maleeshiyaadka dagaalamay ayaa dagaalkooda waxaa salka uu ku hayaa ama la xiriira arrimo qabiil waxaana la sheegay in markaasi ay ku geeriyoodeen in ka badan shan qofood halka kuwa kaleetana dhaawacyo ay soo gaareen madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa baaq nabadeed waxaa sidoo kale uu u diray dadkii halkaas ku dagaalamayay waxaana markaasi uu sheegay in ayaan darro ay tahay in wakhtigan dad ehel iyo qaraabo ah ay markaasi dagaal uu dhex maro waxaana maamulka gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan kan degmada cadale uu markaasi faray in la kala dhex galo dadka halkaasi ku dagaalamayay waxgaradka iyo culimmada sidoo kale waxa uu ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan sidii colaadaasi loo joojin lahaa
dowladda federaalk ayaa digniin kasoo saartay qaraxyo la sheegay in lala damacsan yahay magaalooyin ka tirsan gobolka hiiraan suleymaan alcadaala ayaa faahfaahinta warkani diyaar la ah taliya ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka banaadirka shaanle sare cali nuux cabdi mahadale ayaa digniin culus ka soo saaray qaraxyo waaweyn oo uu sheegay in al-shabaab ay qorsheynayaan inay ka geystaan magaalooyin ka tirsan gobolka hiiraan qoraal uu bartiisa gaarka ah kusoo qoray taliya mahad alle ayaa waxa uu ku sheegay in al-shabaab ay qorsheynayaan inay qaraxyo ka geysato magaalooyinka beledweyne jalalaqsi buula buurtay oo ka tirsan gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hirshabeelle taliya ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka banaadirka shaanla sare cali dhuux cabdi ayaa faray laamaha ammaanka laamaha ammaanka gobolka inay muujiyaan feejignaan dheeri ah si looga hortago qaraxyada oo xusay inay dhici karaan toddobaadkan gudihiisa waa sida uu yiri sidoo kale taliya mahad alle ayaa shacabka magaalooyinka beledweyn jalalaqsi iyo buulo buurde ka dalbaday inay iyaguna muujiyaan taxadir dheeraad ah islamarkaana ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka maamulka hirshabeelle dhammaan dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan reer beledweyne buulo buurtay iyo jalalaqsi waa inay galaan feejignaan amri oo dheeri ah oo lagu hortegayo sharqoollo ay kooxda al-shabaab qorsheynayaan ku qorsheynayaan qoraxyo waaweyn oo ka dhaca deegaanadaasi asbuucan gudihiisa sida aan ka helnay ilo lagu kalsoon yahay saraakiisha hay-adaha amniga ee magaalooyinka waaweyn sida kuwa aan soo tilmaamnay waxa aan ka codsanay inay howlgalladooda laba jibaaraan ayuu yiri taliya ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka banaadir shalay ayay ahayd markii dowladda federaalka soomaaliya ay soo saartay digniin ku socota shacabka ku nool magaalada caasimada muqdisho oo ay uga digtay inay tagaan hoteelada makhaayadaha iyo goobaha kale oo ay dadku isku yimaadaan iyadoona sheegtay in al-shabaab ay qorsheynayso in weeraro ay halkaasi ka geysato
taliska ciidamada africom ayaa faahfaahin ka bixiyey duqeymo diyaaradeed oo uu sheegay in lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab sida warkan uu ku eegayay waryaheena mahad nuure
taliska maraykanka afrika ayaa xaqiijiyay in maraykanka uu duqeyno cirkaa ku dilay toban iyo toddoba ka tirsan al-shabaab kadib cosi ka yimid dowladda soomaaliya sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay africom ma jirto waxyeelo dhimasho ama dhaawac oo qeybta duqeynta kasoo gaarta dad rayida ayaa lagu yiri codsigan waxa uu ka yimid dowladda federaalk ee soomaaliya ee taliska africon uu ka geystay gudaha soomaaliya soomaaliya ayaa weli xubinka ah lagama maarmaan u ah xasiloonida amniga dhammaan bariga afrika ciidanka maraykanka afrika ayaana sii wadi doona tababarida la talinta iyo sidoo kale qalabaynta ciidamada saaxiibada la ah ayaa lagu yiri qoraalka africom duqeyntan ayaa ka dhacday duqeyntan ayaa dhacday sagaalkii bishan kadib markii ciidanka xoogga dalka ay dagaal kala hortageen al-shabaab africon ayaana sheegtay in meel qiyaasta u jirta laba boqol iyo siddeetan iyo shan kilomitir waqooyi bari kaga beegan magaalada caasimadahi muqdisho duqeyntaas ay ka fulisay walow magaca aan la xusin taliska maraykanka afrika ayaa sii wadi doona qiimeynta natiijada howlgalkan wuxuuna ku bixi doonaa macluumaad dheeri ah sida ku habboon ayaa lagu yiri bayaanka maraykanka ee africom ka soo baxay africom ayaana sheegtay inaysan hadda macluumaad dheeriya ka bixin howlgalkaasi
qoys sheegay in si qaban loo ah looga saaray magaalada laascaanood ayaa dhibaato ku haysato xero ku taala magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari
halkan waa xerada waaberi oo ay ku sugan yihiin ku dhowaad laba boqol oo qoys oo isugu jiro xoogsati iyo ganacsato xerooyinkan oo ku yaala duleedka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayay hadda ku wajahayaan nolol adag luul maxamuud oo ku sugan xeradan oo ku taala duleedka magaalada boosaaso waxay ka mid ahayd dadkii ugu horreeyey ee sida ogolaansho la-aanta looga soo saaray magaalada laascaanood ee gobolka sool dabayaaqadii sanadkii labadii kun koo iyo labaatankii halkaas oo ay ka ahayd shaqaale nadaafadeed hadda waxay dibadjoog ka tahay hoygeedii iyo hanti wixii ay lahayd mana oga sababta looga soo saaray magaaladii muddada dheer ay ku nooleed welina ma helin isbedel nololeed oo ay ku dhaqmaan iyada iyo qoyskeeda wallaahi ma sheegi karo wixii liiga soo saaran waxaan haddaba dhacay ma sheegi karo qoys laba iyo toban ana anigii adoo toban ruux anagaa ah toban anaa dhale saddex gabdhood iyo toddoba gabdhood iyo saddex wiil anaa dhale anigi adoo aduludar tobanaan toban iyo labaan nahay waa iska nabad qabni sharkuma qabin maasha allah Eh, waxay sababtii noola soo beri waa ma sheegi kari wallaahi muddaan ku noolnaa adi soddon waa dhaafni ciyaalka dhan meeshaa ku dhali anoo hal gabar haysto aa keensta sagaal da aan ku dhali meesha aa welib lagu aroos ciyaalkeeda taan u weyna shan da haysato dhanka kale maxamed cabdiqaadir ibraahim waxa uu ahaa muruqmaal ku shaqaysta dhismaha sidoo kale qoyskiisa oo ka kooban shan ruux ayuu ku maareyn jiray mootobajaaj uu ka gatay shaqada dhismaha bishii oktoobar sanadkii labadii kun kow iyo labaatankii ayaa isagana uu ka mid noqday dad si aan kala sooc lahayn looga soo saaray magaalada laascaanood maxamed hadda ma haysta dhaqaale uu ku shaqaystay iyo sidoo kale qalab ka saaciday in uu helo fursad shaqo marka dambe ani marka xaaskayga carruurtay la qabtaybo sidii baan anigu meesha ugu sotay anuu arkaya bajaajkayga geers bay igaga jirtay guriga aan deganaa macnaa kiraalan ku ahaa laakiinse alaab baa igaga jirtay oo alaabtii wareega ahaa wixii igaga jirtay aan ku dhaqmay adigu sidii baan dadka gaari inoo soo saareen ani waxaa iga maqan hal bajaaj oo ilaahay siiyo aan meeshan ii joogtay mar ugu dambeys geers bay igu jirtay ii shaqaynaysay iyo alaabta guriga aan xaasaska aan ku qabo guriga iyo alaabta wareega iyo sariirta iyo wixii baa iga maqan khasaarad wax meesha ii yaalay baa iga maqan meeshan waa iskaga labnaa alxamdulilah rabbil caalamiin qof iska shaqaysta ahaa adigu sidii baan intaasaa iga maqan wax maanta aan sheeganayo hataa markii saa lee soo saaray oo aan dhahayniyo waa kaa bixin hataa muddadiis iyo hantideeda aan ku qaato macnaa waxaan leeyahay wax yar oo aan leeyahay si aan kala baxo si ay dheen hantida dhulkiinaa ku yeelatay ma dhulkiinaa ku yeelatay raxman nuur iidle oo ah haweeney lixdan iyo shan sano jir ah oo ka mid ah qoysaska halkan barakaca ku ah waxa ay iyada iyo qoyskeeda xeradan ku wajahaan duruufo nololeed oo aada u adag waxa ay xustay in deegaankeeda aanay suurtagal u ahayn in ay dib ugu laabato sababo la xiriira amni darro annagoo iska fadhino kashinko maalgaarle noolkeena iskurug aanologu soo shubo ma fahamtay marka halkaana iska imaanay meelahana waa iskaiga dayacman wallaahi iyo bilaa waxaan kugu hadla ma- ma garanayo laakiin rafaad adduunya waa lasoo maray waa baxaynaa haddii shaqo lasoo helo waa lasoo helo haddii kale ahaynana gaajadaadaad ku baryaysaa wax haddi lagu nooli waxaasaa noo yaala ku nool aan ku dhahayno ma laha agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee gobolka bari cali axmed maxamuud ayaa bilan meediya u sheegay in qoysaskan ay ka caawiyeen deegaan xasiloon sidoo kalena ay gaarsiiyeen kaalmo dadku laba weeye qofna waa qof meel degan oo hoy intuu yimi lagu soo dhaway hogays degan oo hoyskas degan oo halkaas maxaan ku rahdaa nolosha la jaanqaadaya qofna waa qof shaqo tegayahoo maxaan ku rahdaa ama gobollada kale u safraya dadku waa xor dee qofku meel ka safraya wuu safraya laakiin ka dowlad ahaan anaga waxaa noo qorshaysan dadkaas in gacanta lagu hayo inay dadka magaalada booso degan qayb ka yihiin in caawimaadda wixii yimaada la gaarsiiyo in wixii magaranaysaa waxa weeyaan adeegyada bulshada mar walba joogtada la siiyo bulshada la mid yihiin adeegyadaasi qayb ka mida bay maxaanka la siinayaa
waa tahay dhegeystayaal guud ahaan waxaan halkan kusoo afmeeraynaa war wixii dalkii daafaha caalamkii naga soo gaaray cidda warka iyaga uu seegana waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalsan news dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel